bismillaahi raxmaani raxiim idaacadda qaranka soomaaliyeed raadiyo muqdisho iyo intii codkayga dhegaysanaysa guud ahaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimca mubaarak waa guul dhammaan ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay dawlad iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay ka joogaan gaar ahaan baxweynta isboortiga soomaaliyeed gaar ahaan olombicada iyo xiriir kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga maanta cayaartii sakaaf ee ka dhacaysa dalka uganda burundi iyo xulka qarankeenna ay kusoo dhammaatay hal iyo eber marka waa wax ilaahay loogu ham xamdiyo horumarka isboortiga soomaaliya uu samaynayo sanadadan lasoo dhaafay waa wada og tihiin hiwaayada gaarka ah adduunkana laga jecel yahay ummadda soomaaliyeedna ay jeceshaa kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud saddexdii sano oo aan hadda joognay waxaan kasoo hoynay guulo aada loo taaban karo iyo bilado dahaba dhowr iyo soddon sano kadib soomaaliya ay kasoo muuqato gudaha dalka ciyaaraha ka dhacaya in habeen la cayaaro waad garan kartaan dadka soomaaliya waqti ugu dambeysay saddexdii sano hadda oo aan soo marnay dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre cayaaraha caalamka iyo kuwa afrikaba nala ku aqoonsaday marka heerka maanta aan joogno waa wax ilaahay loogu mahadiyo waana rajaynayaa meeshaas iyo meelo ka fiican inaan kasii muuqan doono waxaa noo hartay maalinta axadda ah cayaarta aan eritrea la cayaari doono ummadda soomaaliyeed kusoo duceeya xulkeena qaranka haddii allah awooda la ogolaado markaas waxaan rajaynayaa inaan guulaysano semifinalkana aan usoo gudubno haddii allah awooda la ogolaado wax laga sheekayn kara maaha waa hiwaayad dad ilaahay uu siiyey dhallinyaradeena lugahooday ku jirtaa moral ay ku galaan garoonkana way haystaan cabsi kama qabno sidii xulka qaranka annaga muddadii hadda saddexda sano aan joognay ciyaartooy qurba joog ahaa dalka la keenayo daraad waxaa naga tegay saddex sano noo imaanaya ciyaartooydii reer australia waxaa imaanaya toddoba lix iyo tobanka toddoba iyo tobanka sideed iyo tobanka ciyaartooy ka socoto ingiriiska iyo sweden holland ciyaartooyda hadda joogta oo xulka qarankeenana waa cayaartooy qurbada joog ah iyo cayaartooyda dalka gudihiisa ku jirto isku dhafkaas waxaan u raadinaynay si xul qaran oo macno leh oo noogu soo baxo ilaahayna waxaan rajeynaa inta dambana inuu nagu guuleeyo waa wax layskugu hambalyeynayo dawlad iyo shacab marka taasaa taageero u baahan dhawaan waxaan rajaysanaynana in gurigeenina aan soo ceshano dhamaystirka muqdisho stadium haddii allaha awooda ogolaadana soomaaliya ay hoomkeeda soo ceshato kubadda cagta waay maama khadiijo maxamed diiriye kolba wasiirkii dhalinyaradii ciyaaraha ayaa tahay oo dhinacii dhalinyaradana waa lagaa rabaa shaqa shaqaay kaa rabtaa dhinacii ciyaarahana shaqo kale waaye marka dhinaca markaan ku weydiiyo ciyaaraha hadda soomaaliya xulka wadanka burundi ayuu ka badiyey laba kun labiiyo tobankii labadan xul way kulmeen shan iyo eber waxaa looga badishay xulka qaranka soomaaliya kulanka galabtana xulkii burundi ee shan iyo eberka inooga badishay ayaa iyana la garaacay kolba inta fiirsataad ku jirtaaye guusha markii aan gaarnay oo ciyaartu ay soo dhammaatay dareenkaagii ugu horreeyey siduu ahaa
dareenkayga markii goolka dhashayba kasoo bilaab daqiiqadii afartanaad wixii ka dambeeyeyba waxaan rajaynayay in aan goolal kala dhalinayno taasaa marka wax laga sheekayn kara aan ahayn waana ku niyadsannahay inkastoo nasiibku jiro haddana waa ku niyadsannahay marka wax la qiyaasi kara maaha kayga iyo kan dadka soomaaliyeed gaar ahaan bahda isboortiga caawa aan ku sugannahay insha allah maalinta axaddana sidaasaan rajaynaya way dadaalka dadaalka wasaaradda ay ugu jirto in la kobciyo xulka qaranka soomaaliya ama toddobiyo toban jirada ama kow iyo labaatan jirada ama kuwii ka sarreeya ha ahaadaane xulka qaranka oo waaweyn dadaalka wasaaradda ay ugu jirto intou la egyaha horta xulka qaranka markii la yidhaahdo
waad ogtahay haddaan kuu sheegay waa kugu soo celinayaa wasaaradda iyo gaar ahaan xiriirka kubadda cagta ra-iisul wasaaraha xukuumadda waa og yahay annaga waxaan samaynaynay fikirka iyo aragtida wax ka bedelka xulka qaranka soomaaliyeed sboorti loo dhan yahay inaan ka samayno si ay u helaan dac kasta oo yihiin cayaaraha kubadda cagta sidoo kale cayaaraha fudud haddaar waxaan wadnaa qorsho kubadda kolayga iyadana in si gaara iyadana loo hormariyo tan ayaa ugu wacan cayaartooyda qurba joogta aan ka keenayno way isa soo xilqaameen tigidhada ayagaa iska bixiya budget iyo miisaaniyad intaas la eg uma hayno odayaal waaweyn oo sboorti hore hore u ahaan jira ayaa ka shaqeeya dad aad u xiiseeya sboortiga nagala shaqeeya waan keennaa dalka gudihiisa ka dowlad ahaan dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo in loo diyaariyo dhinaca farsamadana xiriirka kubadda cagta ayaa u haya si loo helo xul qaran oo cayaartooy gudaha iyo dabadda ah waan raadinaynay saddexda sano maalinba maalinta ka dambaysana way noo fiican tahay taasaa keenaysa marka in hadda xulka jooga dalka uganda oo qaranka soomaaliyeed matalaaya ay isugu jiraan ciyaartooydii gudaha iyo ciyaartooydii qurba joogta ahayd marka ma sahlanayn howl aada u adagay ahayd laakiin alxamdulilah ilaah baa nagu garab galay madaxda qarankeennaa nagu taageertay dhiirigelintaas anagoo haynaan ka wasaarad ahaanna ku duulnay farsamadiina xiriirkii kubadda cagta iyo kaalintoodii ayaan ku keennay meesha aan maanta joogno waayahay tuulada ciyaaraha iyo garoonka engineer lisow ee magaalada muqdisho aad baad hadda howl badan wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha iyo maamulka gobolka iskaashanaya ay si fiican wax uga wadaan wadan kastana ciyaaryahanadiisa isaga ayaa soo saarta ma jiraa qorshe dhanka wasaaradda ciyaaraha ay wado oo ku aadan in garoomada lagu ciyaaro la badiyo dalka
waad og tahay garoomada ayaa dowladda ayuu xil ka saaran yahay dowladda jamhuuriyadda soomaaliya federaalka soomaaliya ayuu xil ka saaran yahay dowlad goboleedyadana waad og tahay ra-iisul wasaaraha safaradii uu soo maraayey inta badan wax yaraa noo haray waxaa laga sameeyey garoomadii sidii dib loogu dayactiri lahaa oo loo horumarin lahaa isboortiga soomaaliyeed gaar ahaan kubadda cagta oo adduunkuna jecel yahay dadka soomaaliyeedna ee riwaayad ay aada u jecel yihiin ah sidaasi lamidana barnaamijkii isxilqaam oo madaxweynaha jamhuuriyadda horkacaayay ayaa lagu dhisayaa garoonka istaadi muqdisho oo hadda heer gaba gaba-a noo maraayo si lamidana garoonka engineer yarisow marka way ka go-an tahay dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya horumarka isboortiga soomaaliyeed iyo horumarka dhalinyarada soomaaliyeed waxaana rajaynayaa insha allah inaan ku guuleysan doono